Kulankan odayaasha dhaqanka ee degmada Xudur ay la qaateen wasiirada wasaaradaha amniga iyo cadaaladda ee dowlada Koonfur Galbeed ee dhowaan ku sugnaa degmada ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa sidii xal looga gaari lahaa shaqaaqooyinkii dhowaan ka dhacay degmada waxaana intii uu kulanka socday la isku afgartay in dhammaan dadkii ka dambeeyay shaqaaqadii degmada ka dhacday lagu wareejin doono maxkamadda si loo marsiiyo cadaaladda ugu horeyn guddoomiyaha degmada Xudur iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada ayaa ka hadlay muhiimadda kulanka
ilaahay caafimaadnii kulmiyey han nabadkiyey una caafimaad qaba ninsiyaan yaa ka mahadsan kolley aan mahadalka lay furaay mooshi ujeedkii onayto qaabka insha allahu dadka oo mudan ayaa sii doona dilaa er doogi lay furaay hadhowaada odayaal mas-uuliyiinta sharafta leh hadhowaada saldhigi degmada xudur ha ka dhowaada kolley baarlankii shalay la lahaaye aniguna barnaamij maduuna shaltamnen walay ku qobsoomiyo anin lasiin fafaahiyey iyagiyaga barlantahayd insha allahu kolley barnaamijyada lasiin faahiyi doono doogina koley meelisanin ku socdee
bacdisalaam saduus gudoomiyaha sheegi runtii hortay eedii eedaan u mahadsanyin maga mahadnaqay bacdallaahi taliyaha qaybta boliiska gobolka bakool iyo taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha nabad sugidda ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo taliyaha ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida oo runtii geega huulo un aan ku dhihina hoyo on haada lahayno geegan inka suuragala lahayno rasuul sal allahu alayh wasalam erema laa yashkuri nnaasa laa yashkuri illaah marka maylena walaalyaalow mahadsantiin huulo faylan oo geegan in qabsoontii iyo fadhigoon on fadhiin eed eedaan ka mahadnaqaano dhinaca kale wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir ayaa faahfaahiyey ujeedka kulanka kulankan walilahay inuuna aragno saraakiishii biliiska oo baarista ka socotay in hirinyiin iyo in kala walaahi hadda ku dambey malsan aradoono ama hebel aan hirinayn ama hebelo hooseasan ku dhammaato fadaan shaqadiisan ka jarteen oo isan wadeeno sulux ahaaye oo dadkii ehelka haye walshal tirsadaay laka xalliyaaye waa walinayn sheegtaan in istaakolosinka nagati in saraakiishii baarista ka socotay mihirin lasan ar handhooyin waliba ka aragtayna saraakiishii hirinyi xeer ilaalintana shaqadii wad hamiingi maalan maalintii baarista bilaabtay ilaa ay hadda wad mana ku dhammaan cadaaladana wali la faday in lan samanaado horay wali inka ballanneena in langnana nin eexna walaay araada ku dhiina laku cadaalad fal walaha socdoona laku horseedo yaa ota isugahay laku duula maalintii una koyni idhatin isigna ka jartaan unuuna ka jarna